xilliyada wararka aad ka dhegaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waa haqabtirka wararka geyigeenna cadaada redio
faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed daac cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xilif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal ridiw cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada gaalkacyo
cabdiraxmaan saxafi raadiyo cadaado muqdisho
cabdisalaan xaaji axmed rediyo cadaado muqdisho
cabdimajiid aweys raadiyo cadaada magaalada beledweyne
najmo cismaan yuusuf rediyo cadaado kismaayo
cumar muxudiin cumar raadiyo cadaado muqdisho
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdifataax maxamed cusmaan raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cabdiraxmaan waabiri rediyo cadaado muqdisho
ismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyo cadaado afguye
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
mubaarak axmed cabdalle warbaahinta rediyo cadaado magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug
maxamed cabdiweli tooxow rediyo cadaado dhuusamareeb
cabdikhayr maxamed jaamac rediyo cadaado degmada jirriiban ee gobolka mudug
zakariya cabdulaahi maxamed rediyo cadaado muqdisho
yaxye cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakar naam rediyo cadaado jawaar
cabdullah warsamo rooble raadiyo cadaado dhuusamareeb
xaq bay u leedahay aad iyo aad hayahe xaaka qosliyahe marka qoysaska tegay dhaqse ka daba tegaysaa shib iska dheh shibdhih maaha wax ii sheega mar waa fertiriate center si raysaan u aqaan waa isbitaalkii ugu horreeyey dalkeenna ahna isbitaalka keliya caanka ku ah beerista ilmaha alla ubadka bixiye arday yaa murunka qaba heemugga hadda waa dalba dooqaaga yaa dalaba ii dambeeya horta wax ii sheega isbitaalka marwa oo ah isbitaalka keliya takhasuska u leh ilma beerista ayaa hadda kuu samaynaya aqbaladda codsigiinna hayahe ii qaniicaadihe warka waa dalba dooqaaga waxa lagu beerayaa hooyada insha allah inta cunugu ay rabto hal mar yacni i v f yahoy bal sug ma mantaana ha hal labo saddex ilaa afar ad lee waaye nabee qoyskaa tagaad ka daba tege isbitaalka marwa waxaa jooga dhakhaatiir awood u leh in raximka hooyada ay ku beeraan insha allah ilma intii aad dalbato yaa sida mukulaashii qofkii hal mar shan cunug rabana dooqaaga ka cayaar shan dana dalba dooqaaga arfarxa darteer madaxa marwa waa isbitaal ku caana daweynta dhalmala'aanta ragga iyo dumarka allah ubadka bixiye beenta ma aha waa isbitaalka haysta dhakhaatiirta dhanka dhalmada iyo weliba qalabka ugu wanaagsan dalkeenna yaa taas maa la miis warsehe ugu hagaag isbitaalka marwo degmada hodan waxa uu ku dhegan yahay arigada degmada ama kala xiriir eber lix hal hal laba labo laba labo hal hal ama eber lix hal hal laba labo hal hal hal hal bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada warka habeeney raadiyaha cadaado qodobadaad ku dhegeysan doontaana waxaa ugu dooroon xiise dagaal oo ka taagan degmada cergaabo ee gobolka sanaag ciidamada daraawiishta jubbaland oo isku diyaarinaya dagaal ka dhana ciidamada dowladda soomaaliya jubbaland oo isgaarsiinta ka jirtay deegaanka raasgamooni oo ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda federaalk soomaaliya wafdi uu hogaaminayay wasiirka waxbarashada koonfur galbeed oo gaaray magaalada baraawe ee caasimadda maamulka koonfur galbeed shir lagu heshiisiinayo beelo ku dagaalamay deegaana hoostaga jowhar oo degmadaasi ka furmay shirka sanadlaha labaad ee hay-adda xisaabaadka soomaaliya oo maanta ka furmay magaalada muqdisho maamulka gobolka shabeellada hoose iyo saraakiisha ciidamadii ku dagaalamay degmada qoryooley oo wadahadal uga furmay degmadaasi qoryooley intaas waa qaar ka mid a qodobada ugu door koroon warka habeen ee raadiyaha cadaado dhegaystayaal goorow diyaargarooba warka oo intaa ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
war halkee u safraysaa waxaan safar caafimaad ugu socdaa magaalada muqdisho soo ma ogid in magaalada cadaado laga furay isbitaalka hanson polyclinic center oo looga maarmay safaradii caafimaad oo loogu aadi jiray magaalada muqdisho iyo dalka dibaddiisa haddaba horey u gaar isbitaalka hanson oo ay diyaar kugu yihiin shaqaalo tababaran dhakhaatiir aqoontoodu sarayso haddaba ugu imow qalab caafimaad oo casri ah iyo daawo tayaysan hanson polyclinic center
mar kale isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal waa habeennimo talaada soo gelayso isniina ay sii baxayso waana labada bisha labiyo tobnaad sannada laba kun labaatan iyo afar iminkii haatanna ku soo dhowaada warka oo intaa ka faahfaahsan shir lagu heshiisiinayo beelo ku dagaalamay deegaana hoostaga degmada jowhar ayaa degmadaasi ka furmay maanta warbixinta warkaas waryahayga maxamed amoore ayaa nooga soo diray magaalada jowhar kulankan maanta ka furmay magaalada jowhar ayaa ahaa kulan dib u heshiisiin ah kaas oo lagu heshiisiinayo beelaha shiidle iyo moobleen oo ku dagaalamay deegaanada jowhar hoos yimaada wasaaradda dib u heshiisiinta hirshabelle ayaa beelahani jowhar isugu keentay sidii ay ku heshiin lahaayeen oo ay nabad ku wada joogi lahaayeen deegaanada ay degan yihiin waxaana kulankan dib u heshiisiinta maanta furmay goobjoog ka ahaa maamulka degmada jowhar kan gobolka shabeellada dhexe wasiiro xildhibaano ka tirsan hirshabelle sidoo kale kulanka waxaa goobjoog ka ahaa guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka hirshabelle ahna kusimaha madaxweynaha hirshabelle siraaji sheekh isaaq ugu horreyn odayaasha dhaqanka ee labada beelood ee kulankan ka soo qayb galay ayaa goobta ka hadlay waxaana la dhihi jiray lixdii iyo lamada marka lixdii iyo lamadii la dhihi jiray xoogaa waxaa maleehaa ina duugowdi ee madmadow soo dhex galay oo ilmo dhallinyaro ah ee ka kaceen oo dhaqankii iyo soo jireenka ahaa iyo walaaltinimadii iyo sidii loo loo dhaqmi jiray in macnaha ee ka dhex boodeen oona aqoonin ayaa soo galay marka waxaan rabnaa annaga waa dib heshiisiinta mar muddo badanaa soo wadnay oo aan soo dharaandarihayni maanta waa maalinteedii oo hadda dadkii oo ehelka ahay oo walaalaha ahay gacantooda isgaartay ee na hor fadhiyaan marka waxaan rabnaa madaxdeena gobol iyo degmo iyo her hirshabeelebo waxaan ka rabnaa arrintan labadan beelood waxaan rabnaa ilaa heshiis ee macnaha dhexdooda ka dhaco wixii laska keena ay ka mara dhaliyaan waxay ka shaqeeyeen maamulka gobolka iyo degmadaba waxay ka shaqeeyeen in ay u gudbiyaan wasaaradda dib u heshiisiinta uu ka yahay wasiirka hadda gadaashayna fadhiyo waa aaga mahadcelihaynaye inuu arrintaas asaga uu xabadka u dhigto oo dadkaas oo asaga ka mas-uulka ou yahay inuu gogol nabadeed u fidiyo oo kuwa lagu heshiisiiyo oon annagna odayaalkii aan u noqono wasiirka waa aaga mahadcelihaynaye waxaa kala mahadgaar iskale maadaama heshiiskan heshiis guud ou yahay oo hirshabelle maanta oo wax ka maqan aysan jirin oo joogo waxaan leenahay madaxweynayaa jooga maadaama wakiilkii madaxweynaha amaba ahayn ku-xigeenkii baarlamaanka ou joogo heshiiskan heshiis ilaahay idinkiis oo miro dhali doono inuu wehayaan dareemaynay maamulka degmada jowhar iyo kan gobolka shabeellada dhexe ayaa iyagana dhankooda bogaadiyey shirka dib u heshiisiinta ee maanta jowhar ka furmay waxaa ku mahadsan dowladda hirshabeelle waxaan si gaar ah ugu mahad celinaa wasiirka baaqaynii ka soo jawaabay in qof kasta ee wax geli kara hadday noqon lahaayeen dowlad hadday noqon lahaayeen dadka u dhuun daleela in dib heshiisiin la sameeyo waxaan u maleynayaa dib u heshiisiin waxaa laga hormariyey cibaado kasta ee alla ola oo ilaahay uu keenay marka waxaan leenahay dib u heshiisiintaas ilaaha no- ha ka nooga dhigo tidii eh, tii dhaxan gasha ee dadkana ay maanta ay gacanta isku wada qabsadaan mudana guddoomiye waxaa xusid mudan
Ee, waxaan rabnaa oo keliya dib u heshiisiin ma rabnee dhab u heshiisiinaan rabnaa hadduu ilaah yidhaahdo wax badan labadan beelood ee colaadooda way nagu soo laalaabatay waxa laisku haayane haddaana laga run sheegin ee aya dadka ayaga laisku madax banaynin ee maanta labada qabiilo ayaga inay isfariistaan aysan isku sheegin dhibaatada iyo buktada rasmiga ah xaqiiqdii maalin walba waxaan taagnaanaynaa sidaan iyo si lamida dhinaca kale xildhibaano ka tirsan baarlamaanka hirshabelle ayaa iyagana goobta ka hadlay cilmigiina ziyaadi aqaligiina ziyaadi in ummaddii la isku hayi waayo waxay leedahay khasaara aad iyo aad u weyn marka waxaan leeyahay baasha idalkaa odayaasheedii e jafaaliska ha laga yareeyo waxaad idinka dhaqan cid dhaqileed ma laha howshaas idinkaa idin taalaay howlkan waa markii labaad aan isugu imaanayno markaan markii ka horreysay waxaan isugu imaanay gudoomiyihii gobolka axlufaal een, oo aan ku baxnay waqtigaas sidaan oo kale dagaal dhacay Ee, runtii waxaan ka xumahay dadaalkii waqtigaas la bixiyey inuu gaabtay ayna sababtay in maanta rag qiimo badan oo labada dhinacba ah oo dalka iyo deegaanka waxtar u lahaa inay ku baxaan waxaana sabab u ah gaabiskii labada beelood macnaha Een, waxaan ku dardaarmaa ugu dambeyntii nabadoonnada labada beelood een, sida magacooda ka muuqata waa nabadraadiyaal inay nabadda ka shaqeeyaan wasiirka wasaaradda dib u heshiisiinta hirshabelle cabdulaahi cadde ayaa dhankiisa sheegay in wasaaradda dib u heshiisiinta diyaar ay ula tahay beelahan walaalaha ah in ay nabad ku wada joogaan deegaanada ay degan yihiin waxaan rabnaa maanta maantii shaydaan shaydaan dhimanaya inay noqoto islaaxa baynanaa si hor loo qaado garbaha la isqabsado la walaaloobo wanaagna laga wada shaqeeyo waxaan diyaar u nahay ka dowlad ahaan cid alle cidaad odayaashiinna farta ku fiiqdiin oo aad tidhaahdeen kanaa laga shaqeey la'yaha inaan idinka siibno oon idinka qabanaan diyaar u nahay ugu dambeyn gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka hirshabelle ahna kusimaha madaxweynaha hirshabelle siraaji sheekh isaaq ayaa sheegay in loo baahan yahay in nabad lagu wada joogo dhibaatana ay tahay in beelo ka dhexeeya deegaan iyo dhulbeereed in ay isdilaan
waxaan rabaa marka eh, insha allahu tacaala annaga kuma gaabsan ka doono ka dowlad hirshabelle ahaan inaan shirka idan furno keliya waa idinku kormeeri doonnaa waa idinla joogi doonnaa waa idinku soo booqan doonnaa meesha idin wax wax idin marayana ogaani doonnaa idinkana waxa hawshaan eh, muxuu ahaaye eh, eh, ajarka ka helaayo oo natiijadeeda iyo guusheeda loo nisbayn doono waa cuqaasha qiimaha badan ee labada beelood oo ay hor fadhiyo oo runtii dadka dhammaantooda waa culimo ama ha ahaado qof muxuu ahaaye degan ku culimo ha ahaado ama nin wax akhrista ahaadee dhammaan waa la garanaya waxa fiican iyo wax xun waa la garanaya marka dowladda hirshabelle waxay mar walba u taagan tahay oo aad og tihiin goob walba oo muxuu ahaaye wax un dhibaato walaalaha gudahooda ay ka dhacaan deegaanada hirshabelle meeshay rabta ahaatee inaan gurmano aan dul istaagno gacanna waxaan iskaga dhici doonaa cadowga gacanna waxaan aan ku kala ceshan doonaa ehelkeenna iyo qaraabadeenna iyo deegaanadeenna maxamed ibraahim amoore wafdi hogaaminaya wasiirka waxbarashada koonfur galbeed ayaa gaaray magaalada baraawe ee caasimadda maamulka koonfur galbeed maxamed cabdi ducaysane ayaa warbixinta warkan inooga soo diray gobolka shabeellada hoose wafdi uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane ibraahim aadan cali najax uu weheliyo wasiirka howlaha guud doctor daahir cabdi cali goo iyo mas-uuliyiin kale ayaa maanta soo gaaray magaalada baraawe ee caasimadda dowlad goboleedka koonfur galbeed iyadoona ay si diiran u soo dhoweeyeen qeybaha kala duwan ee bulshada iyo maamulka degmada baraawe mas-uuliyiintan ayaa magaaladan u yimid kormeeridda mashaariicda horumareed ee socda iyo kuwo dhowaan la qorsheynayo in la daafuro gudoomiyaha degmada baraawe ayaa ugu horeyn la hadlay warbaahinta waxaana uu mas-uuliyiintan kaga warbixiyey xaaladda guud ee magaalada wasiirka wasaaradda waxbarashada ee wasiirka howlaha guud iyo marti sharafka la socota een, odayaasha dhaqanka een, ururada haweenka dhallinyarada ciidamada iyo saxaafadda intaba assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Ee, runtii waxaa sharaf weyn noo ah in aan maanta martidaynay aan karaamayno aan soo dhowayno oo halkaana aan insha allahu tacaala soo dhoweyn ugu samayno ayaa sharaf weyn noo ah anugu hadda soo dhoweynteeda waaba hilmaamayba ma- maasha allah martideennay haddii saanaa usoo dhowaysanayno insha allah aad iyo aadaan u wanaagsana insha allah maasha allah wasiirka howlaha guud ee dowlad goboleedka koonfur galbeed daahir cabdi cali doctor go ayaa dhankiisa hadalka qaatay waxaan rabaa marka hore inaan idiin mahad celiyo Ee, soo dhoweyntan jiran aad noo samayseen maanta ee, aniga iyo wasiirka iyo guddoomiyaha oo runtii waxay muujinaysaa dhowr jeer aan imid halkan tan waxay muujinaysaa in maamul hadda raalli laga yahay inuu meesha ka shaqaynayo bulshadan ay jeceshahay Ee, guddoomiyahana waa u hambalinaa ilaahay hw macnaha isagii kii weynadiis ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu u fududeeyo Ee, intaas kadib ee, saaka shaf- safar shaqaan ku nimid Ee, shaqooyinka aan u soconno aniga iyo wasiirka een, wasaaradda waxbarashada ee, waa la iska garan karaa shaqooyin loo socdo waa shaqo een, wasaaradeed Ee, aniga wasaaradda howlaha guud maadaama ahay sidoo kale ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa ka mahad celiyey soo dhoweynta diiran ee loogu sameeyey magaalada baraawe waxaa ilaahay mahaddiisa ah magaalada baraawe oo muddo fara badan een, shacabkeedii ay soo dhoweyn jireen wasiirada qaybooda kala duwan maanta haddana inaan idin imaado anigoo ah wasiir waxbarasho markii igu dambeysay halkaan aan imaanayay wasiirka cadaaladdan ahaa magaaladii oo sidii hore ka qurux badan maamulkeeda oo runtii sidii hore ka firfircoon shacabkeeda oo sidii hore ka midaysan amnigii oo sidii hore si ka fiican u wada shaqaynaya shacabkeedana diyaar u ah in dowladnimada ay muujiyaan midnimo ay muujiyaan een, markii qof mas-uul ah inta magaalo uu tago la soo dhoweeyo oo ay shacabka soo dhoweeyaan waxay ka mid tahay qurxinta dowladnimada aad iyo aadaan idinkaga mahad celinayaa si guud ahaana shacabkaas
maxamed cabdi duceysane hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka ayaa degmada baardheer ee gobolka hagado gaarsiisay sheexnad gargaara axmed cabdiraxmaan ayaa warbixinta warkaan inooga soo diray magaalada muqdisho hay-adda maareynta masiibooyinka qaran ee sodma ayaa maanta degmada baardheere ee gobolka gedo waxay gaarsiisay shicnad gargaar ah oo loogu talagalay qoysaska danyarta ee ku nool deegaanadaasi waxaana mucaawinadan la gaarsiiyey ilaa iyo toddoba boqol oo qoys gargaarkan sodma ay bixisay ayaana qayb ka mid ah deeqihii laga helay dowladda shiinaha gudoomiye ku-xigeenka degmada baardheere ee gobolka gedo saleebaan cabdi bedel ayaa ka warbixiyey gargaarkan iyo tirada qoysaska maanta ka faa'iidaystay
Ee, raashin deeqa oo ilaa toddoba boqol oo qoys ee, aan u qaybinnay dadkii danyarta ahaa oo laga soo kala aruuriyey laga soo kala xulay xaafadaha iyo maaragtay kaamka iyo curyaamiinta Ee, waxaana deeqdaasi ee, soo gaarsiiyey magaalada baardheere ee, hay-adda ee, maaraynta iyo masiibooyinka ee dowladda federaalka soomaaliya iyo hay-adda maaraynta masiibooyinka ee jubbaland Ee, waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waan idinkaga mahad celinaynaa gargaarka aad noo keenteen oo na soo gaarsiiseen Ee, waxaanan rajaynaynaa haddii ilaahay yidhaahdo midkaan mid ka badan inaad maaragtaay ee, aad noo keeni doontaan oo soo gaarsiin doontaan dadkan iska dhiban Ee, waxaan leeyahay runtii ee, ilaa toddoba boqol oo qoys dad aan ka yarayn baa ka faa'iidaystay maantayto oo meesha fadhiyo Ee, intii aanan ka faa'iidaysanna hadde insha allahu ilaahay calafkooda kama dhigin Ee, deeqaha dambay sugi doonaan haddii ilaahay yidhaahdo Ee, annagoo ah maamulka degmada baardheere dadka ka faa'iidaysta waxay isugu jiraan ee, curyaamay isugu jiraan curyaamiinta waayeelka agoonta iyo maaragtay dadka danyarta ah intaasay isugu jiraan Ee, waana u mahad celinaynaa hay-adda ee, sadma ee maarayntii masiibooyinka ee, heer heer heer heer state iyo heer federaalba waxaan rajaynaynaa kaalmadan kaalmo ka sii baaxad weyna inay maaragtay ummadda ay soo gaarsiiyaan ka maamul ahaanna aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaad in kaa mahadcelinaynaa arrinta ayada ay deeqda aad noo- aad na soo gaarsiiseen si wanaagsan oo hufan oo maaragtay musuqmaasuqlaan hayna ku baxday deeqdii dadka loogu talagalayna ay u gaartay insha allahu eh, indhihiina macaliliina waxaan rajaynaa haddii ilaa yidhaahdo kuwa kaloo aad noo keeni doontaan in eh, sida ayadoo kale ay maaragtay ay ay u baxdo oo qofba qof ka tabaryar yahay aan maaragtay aan aan mudnaanta ka siin haddii ilaa yidhaahdo Eh, aad iyo aad baan u mahadsantihiin hay-adda sodma ee maaragtay maaraynta masiibooyinka federaalka soomaaliya iyo tan stateka wakti kul baan ku jirnaa Eh, wixii hadda ka dambeeya insha allah waxaan samaynaynaa in eh, dadka ay nin walba wuxuu ilaahay calafka uga daray uu qaato Eh, annaguna insha allahu eh, waxaan u adeegaynaa bulshada dhinaca kale qaar ka mid ah dadkii looga faa'iideeyey deeqdan waxay ka mahad celiyeen deeqdan iyagoo si gaara farintooda u gaarsiiyey hay-adda sodma raashiin baana la siiyey oo hal loor ah ciddii soo bixisay waxaan- waa u mahadcelinaynaa wax hadda nagu filan oo maaragtay ma ahan wax baahadannada kabaya ma ahan laakiin waa waa waa alxamdulilaah waxaa u daran dadkan raashiinka daawada sida biraha waxyaalo badan baa u daran naafada marka dad- dadka ugu liita waaye baar dheer markii la yidhahda naafada waa dadka aad ugu liita baahidooda intaan ma kabays hadda maanta haddii la yidhahda shan boqoloo quus oo naafa halla keena baahideeda ma taraysa halkaan waxaa yaalla marka alxamdulilahi rabbilcaalamiin wax ilaahay na siiyana waan helnay hay-adda iyo waxii maaragtay oo ku soo tabarracayn waa idmahadsan yihiin shirka sanadlaha labaad ee hay-adda xisaabaadka soomaaliya ayaa maanta ka furmay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya cabdulqaadir cismaan ayaa warbixinta warka inooga soo diray magaalada muqdisho
waxaa maanta magaalada muqdisho ka furmay shirka labaad ee sanadlaha ah ee xisaabiyaasha soomaaliyeed oo marka magacooda lasoo gaabiyo loo yaqaano sigba kaasi oo socon doono muddo laba maalmood ah shirkan oo ay soo qaban qaabiyeen dalada xisaabiyaasha soomaaliyeed ayaa diiradda lagu saarayaa doorka xisaabiyeyaasha ee kubcinta dhaqaalaha iyo horumarinta sharciga la xidhiidha xirfadahooda mas-uuliyiinta ka qaybgala shirkani ayaa waxaa ka mid ah xubno ka socday xafiiska xisaabiyaha guud ee qaranka wakiilo ka socday xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka uu horkacayo hantidhowraha qaranka mas-uuliyiin ka socday wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk ee soomaaliya gudoomiyaha hay-adda xisaabiyaasha soomaaliyeed cabdulaahi taliil aadan agaasimaha guud ee sigba burhaan siciid saalax mas-uuliyiin iyo aqoon-yahano ka socday qaar ka mid ah jaamacadaha dalka shirka ayaa sanadkan waxaa diiradda lagu saarayay sidii xisaabiyaasha soomaaliyeed ay uga qayb qaadan lahaayeen horumarinta dhaqaalaha dalka kordhinta xirfadaha xisaabiyayaasha iyo sharciga ku saabsan xirfadahooda ugu horreyntii guddoomiyaha hay-adda xisaabiyayaasha soomaaliyeed cabdulaahi taliil aadan iyo agaasimaha guud ee hay-adda sigba burhaan siciid saalax ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay mideynta xisaabiyayaasha si loo gaaro yoolka horumarinta dhaqaalaha waxaana ay hoosta ay ka wada xariiqeen sida ay muhiim u tahay in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya uu saxiixo sharciga xisaabiyayaasha uu ka soo gudbay baarlamaanka dalka waxaa runtii guul weyn noo ah in hay-addeenna xisaabiyaasha soomaaliyeed in gobolka si fiican ay door eh, dardarle ka qaadato recognition fiicanna ku leedahay inay profeshinka xisaabiyaasha ay qeyb weyn eh, ka tahay waxaa xusid mudan kadib markii jamhuuriyadda federaalka baarlamaankeedu ay noo ansixiyeen een, in hay-adda xisaabiyaasha africa ee ban african federation of accountantes oo maanta nala joogta shirka ee si farjuwaal ah in ayna siisay associate member runtii waa achievement weyn waxaa naga dhiman full member inaan noqono oo aan cod yeelano hadda observer baan ka nahay shirarkaan ka qaybgeli karnaa ee waxay noo soo diri karaan waxyaabaha magaranaysa developmentiga africa ka socda laakiin marka aad madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka uu saxiixo sharcigeenna waxaanu noqonaynaa full member markaasna waxaan yeelanaynaa cod hay-addaas waxaa ku midaysan afartan iyo shan wadan oo afrika ka tirsan iyo konton iyo sideed hay-adood oo xisaabeeyaal marka waxaan xaq u yeelanaynaa inaan boodhiskeeda xubin ku yeelanno hadda sanadka east africa ruwan burundi baa ugu fadhidaa marka waxaan xaq u yeelanaynaa inaan u tartami karno weliba maadaama aan muddo saaxadda ka maqnayn soomaaliya waxay haystaa fursad dahabi ah oo aan uga gadi karno macnaha in waxa weeye aan markii koowaad aan markaas noqonno inaan fariin u diro madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliyeed marti- madaxda nala joogtana muxuu ahaa aan ugu sii dibo ugu horeeya hanti dhowraha iyo wasaaradda maaliyadda Eh, madaxweyne xisaabiyaasha soomaaliyeed qalinkaagay fiirinayaan inaad u saxiixdo eh, waxay ku rajo weeyiin sharciga hay'adda xisaabiyaasha soomaaliyeed Eh, ma dhaheen dowladda hanalka shaqaaleysiiyo ma dhaheen muxuu ahaa qandaraas hanala siiyo keliya waxaan u baahan nahay sharciga hay-adda xisaabiyaasha soomaaliyeed in loo saxiixo suuqaasaa naga badan muxuu ahaa oo ganacsiga iyo iyo waxaa naga badan muxuu ahaa eh, n g oska iyo muxuu ahaa inaa intaas ay ka shaqaystaan xisaabiyaasha soomaaliyeed madaxweyne marka intaasoo kun oo qofood ah waxay ku heli doontaa shaqo saxiixaada waxaan rajaynaynaa muxuu ahaa in codsigeenu kusoo gaari doono waa dareemi karnaa muxuu ahaa eh, shaqooyinkaago badan laakiin we expect muxuu ahaa inaan helno Eh, intaa kadib waxaan u mahadnaqaa sidoo kale eh, qabanqaabayaasha eh, shirka oo ugu horeeyaan sponsorskii oo la-aantooda muxuu ahaa uusan shirkan uusan qabsoomeyn oo ugu horeyso eh, hanta dhowraha guud ee qaranka eh, xisaabiyaha guud ee qaranka wasaaradda maaliyadda iyo mashruuca world bank isaab iyo eh, dahabshiil hormuud bakatil mirales iyo hanta dhowraha guud ee puntland runta iigan muxuu ahaa oo u mahadnaqaynaa Eh, waxaa si gaar ugu mahadnaqaynaa eh, xafiisyada mar walbo eh, sigba eh, garabkii gaashaanku ah ay ku taagan tahay oo ugu horeeya xafiiska hanta dhowraha guud ee qaranka oo runtii sharcigan maalinta lasoo bilaabay ilaa hadda muxuu ahaa garab taaganaa in meeshaan uu soo gaaro wasaaradda maaliyadda oo ah hay-addii qaaday eh, sharcigeena ee geysay wasaaradda ma- eh, golaha wasiirada oo ah meeshuu ka bilowday runtii aadaa ugu mahadnaqaynaa xafiiska xisaabiyaha guud iyo baarlamaankii ansixiiba igana muxuu ahaa runtii aadaa ugu mahadnaqaynaa Een, mar kalena muxuu ahaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha shirkan oo idiin mahadnaqaya inaan kasoo qayb gasheen waxaan idin rajeynayaa shirka inuu noqdo mid aan wax badan ka faa kulanka ayaa sidoo kale lagu soo bandhigay aqoon isweydaarsiyo muhiim ah iyada oo laga hadlay doodo wax ku ool ah oo ku aadan doorka xisaabiyaasha ee horumarinta dhaqaalaha dalka waxaana madasha gabagabadii hadallo ka jeediyey hanti dhowraha guud ee qaranka axmed ciise guutaale iyo agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk ee soomaaliya
waxaan kaloo idinku dhiirigelinayaa waxaa la yidhi cilmiga iyo hantida midna lagama dhergee inaad sii wadaan continuation of professional educationku waa must inaad sii wadaan oo maalin walba waxbaa isbedela waad ogtihiinoo docu- eh, maaragtay qalabka aynu haysano mar walba waxaa lagu sameeya update waxaa soo baxa application cusub sidaas si leeg aqoontu waa la mid waad ogtihiin waxaa ku socda maalin walba caqabad baa la identify gareeyaa sidii looga hortegi lahaa. marka waxaan idinku boorinayaa markaad laysanka secure garayso ha fadhiisanoo ha isdhihin waad gaadha yoolkiihe subax walba ha ku ahaato waa cusub aqoon cusub tayo cusub iyo taariikh cusub waxaan fursaddan uga faa'iidaysanayaa inaan ku booriyo madaxda joogta munaasabaddan ee ka tirsan xukuumadda iyo baarlamaanka si gaar ahna u xasuusiyo wasaaradda maaliyadda inay dhiirigeliyaan dadaalada dhismaha iyo horumarinta xirfadlayaasha xisaabaadka ee la aqoonsan yahay ee soomaaliya iyada oo ay tahay guul weyn in hindise sharciyeedka lagu aas-aasayo hay-addan sigba uu ka uu maray kana gudbay nidaamka xeer curinta iyo dejinta ee waddanka ama xukuumadda iyo baarlamaanka islamarkaana uu sugayo saxiixa madaxweynaha cabduqaadir cismaan faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxaya xiisad colaadeed oo ka taagan degmada ceergaabo ee gobolka sanaag xaalad kacsanaana ayaa weli ka taagan magaalada ceergaabo ee xarunta gobolka sanaag halkaasoo ay ka jirto xiisad u dhaxaysa somalilan iyo dadka deegaanka xiisadda ayaa waxaa si gaar ah uga dhaxaysa jabhadda hubaysan oo deegaankaasi ka asaasantay iyo ciidamada somalilan jabhaddan ayaa taageero waxay ka helaysaa qaar ka mid a dadka deegaanka oo maalmihii lasoo dhaafay caburin kala kulmeeyey maamulka somalilan magaalada ayaa u qaybsan laba dhinac oo kale ay degan yihiin laba beelood beel ka mid ah ayaa doonaysa in halkaasi ka asaasto maamul goboleedka barbardhisan somalilan laakiin somalilan ayaa arrintaasi waxay kaga hortegaysaa si adag waxaa la mamnuucay dhammaan shirarka siyaasadda iyadoo bandow lagu soo rogay qaybo ka mid a magaalada ceerigaabo xaaladda ayaa noqonaysa mid ka sii daraysa kadib markii maleeshiyaad hubeysan oo taageero ka helaya dadka deegaanka ay ka hor yimaadeen amarada somalilan xaaladda ayaa aad u adag mar walbana waxaa dhici kara in dhinacyadu ay dagaalamaan mana jirto wax waanwaana oo laga dhex wado labada dhinac ciidamada daraawiishta jubbaland ayaa isku diyaarinaya dagaalka dhinac ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ciidamada daraawiishta jubbaland ayaa haatan bilaabay abaabul culus oo ka dhana ciidamada dowladda soomaaliya ay geysay deegaanka raasgambooni ee gobolka jubbada hoose wararka soo baxaya ayaa sheegaya in dhaqdhaqaaqii ugu dambeeyey ay wadaan daraawiishta jubbaland ay isku diyaarinayaan inay qaadaan haduulaan culus oo ka dhana ciidamada dowladda federaalka soomaaliya sarkaal u hadlay guutada barjeeha ciidanka jubbaland ayaa shaaca ka qaaday inay ku jiraan heegankiihi ugu dambeeyey islamarkaana ay dagaal ku qaadayaan ciidanka dowladda federaalk soomaaliya ee ku sugan raaskambooni waxauna sheegay inay amar ka sugayaan madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in ciidamada dowladda oo la dagaalami doonaan sida al-shabaab oo kale isagoo ku eedeeyey inay kusoo duuleen deegaanada jubbaland dhinaca kale maamulka jubbaland ayaa galabnimadii galabta waxa uu gebi ahaanba isgaarsiinta ka jartatay deegaanka raaskambooni ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ma jirto wax faahfaahin oo ka soo baxay dhanka dowladda federaalk soomaaliya weli dhegaystayaal waxaad la socotaan warka habeeney raadiyaha cadaado faahfaahinaha ayaa ka soo baxaya duqeyn ka dhacday deegaano ka tirsan gobolka shabeellada dhexe oo lala beegsaday kooxda al-shabaab farxaan maxamed xuseen ayaa warbixinta warkan muqdisho inooga soo diray wararka ka imaanaya magaalada balcad ee gobolka shabeellada dhexe ayaa waxa ay sheegayaan in bannaanka kore ee deegaankaasi duqeyno culus ay ka dhaceen xalay saqdi dhexe duqeyntaasina lala beegsaday saldhigyo maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ay isku aruursanayeen dadka deegaanka ayaa sheegay in saqdi dhexe xalay ay ku baraarugeen duqeynta xooggeeda oo ka dhacday deegaanada u dhow degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe muddooyinkii u dambeeyey deegaanadaasi waxaa ka dhacay dagaallo xoogan oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo xubno ka tirsanaa maleeshiyada kooxda al-shabaab dadka deegaanka waxaay sheegeen in saldhigyada al-shabaab ay ku lahaayeen deegaanadaasi guud ahaanba la burburiyey duqeynta oo ahayd mid aad u xoogan waxaana sidoo kale la sheegay in inta badan ay ka dhacday inta u dhexaysa deegaanada xawaadley iyo sidoo kale degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe waa markii labaad toddobaadkan gudihiisa ay duqeymo xoogan ay ka dhacayeen deegaanadaasi oo lala beegsanaya saldhigyada maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ay ku leeyihiin deegaanada hoos yimaada magaalada balcad ee gobolka shabeellada dhexe weli wax wara kama soo bixin dowladda soomaaliya oo ku aadan duqeynta xali ka dhacday deegaanadaasi u dhow magaalada balcad ee gobolka shabeellada dhexe islamarkaana lala eegtay saldhigyada maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ay ku lahaayeen deegaanadaasi sidoo kale al-shabaab weli wax wara kama soo bixin oo ku aadan duqeynta lala eegtay saldhigyada halkaasi ay ku lahaayeen iyadoona sidoo kale la sheegay in khasaare
dowladda waddankaasi eritereya ayaa mar kale ka hadashay khilaafka u dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya iyo dowladda etoobiya xasan maxamed aweys ayaa warbixinta warkaa inoo haya madaxweynaha dalka eritereya asias afawoki ayaa habeennimadii sabtida waxa uu ka soo muuqday telefishinka dowladdiisa waxaana uu bixiyey wareysi uu kaga hadlay arrimaha taagan madaxweynaha waddankaasi ayaa ka hadlay heshiiskii ay kala saxiideen soomaaliya iyo masar iyo dalkiisa eritereya iyo xaalada ka xaaladda ku saabsan etoobiya iyo madaxweynaha cusub ee mareykanka donald trump marka laga soo tago faalooyinkiisii ku aadan xaaladda gobolka madaxweynaha ayaa sidoo kale ka hadlay arrinta ku saabsan kaabayaasha biyaha tamarta iyo dhismaha tuulooyinka deegaanadaasi ee dalka eritereya intii uu ku jiray wareysiga ay la yeesheen wariyaasha warbaahinta dowladda waxaa la ogyahay in khilaaf uu ka dhexeeya soomaaliya iyo etoobiya kadib markii ay etoobiya ay heshiis afgarad ah la saxiixatay maamulka somalilan kaas oo ku saabsan marin badeed iyo sidoo kale saldhig ay ka hesho gudaha soomaaliya masar iyo etoobiya ayaana isku khilaafsan dhinaca kale arrimaha webiga niil gaar ahaan kadib markii ay etoobiya ay ku dhawaaqday in ay dooneyso in ay marto oo ay door ay ku yeelato badda casar eritereya waxa ay si dadban ay u muujisay sida ay uga xun tahay arrimahaasi madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa dhowr jeer safaro u tegay dalka eritereya sanadkan gudihiisa sidoo kale waxaa marar badan la sheegay in heshiiska saddexgeesoodka ee los amaba lagu saxiixay asmara kadib markii soomaaliya ay saxiiday heshiiska militariya ee la xiriira masar uu yahay mid kasoo horjeeda etoobiya laakiin madaxweynaha dalka eritrea ayaa beeniyey arrintaasi madaxweyne asiyas ayaa cambaareeyey wararka been abuurka ah iyo ololayaasha ay faafinayeen waxaana uu sheegay in xoogag shisheeye iyo taageerayaal ku sugan warbaahinta guud iyo warbaahinta bulshadaba ay yihiin kuwa arrimahaasi faafiya kuwaas oo sii xoojin doona ayuu yidhi khilaafaadka ka jira dhinaca iyo gobolka tani oo ula jeedo warbaahinta ku faafa arrimaha ku saabsan wararka been abuurka ayaa waxa uu madaxweynaha dalkaas eritrea uu sheegay in heshiiska ay gaareen saddexda dal uu ugu muhiimsan yahay in la dhiso xasilooni gobolka ah danta ugu weyn ee eritrea ayaa ah in ay jirto xasilooni iyo iskaashi guud oo ku saabsan geeska afrika oo dhan webiga niil iyo dalalka dariska la ah badda cas ayuu yidhi madaxweynaha dalka eritrea gebi ahaanba ma dooneyso in ay aragto ethoobiya oo ay ku jirto xasilooni dari ayuu sheegay asiyaasa isagoo carabka ku adkeeyey in heshiisyada ay gaareen dalalka gobolka ay yareyn doonaan kalsooni darada islamarkaana ay noqon doonaan kuwo midho dhala isagoo soo hadal qaaday colaada ka oogan suudaan ayuu madaxweyne asiyas afwarka waxa uu sheegay in xasilinta colaada ay u taalo dadka reer suudaan balse waxa uu sheegay in taariikhda iyo xiriirka soo jireenka ay dalkiisii kala dhexeeya ay ku qaaday inay qeybtooda ay ka qaataan xalinta deegaanada amaba xalinta dhibaatada ka taagan dhinacii dalkaasi suudaan guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ayaa doortay gudoomiye cusub guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ayaa maanta magaalada muqdisho ku doortay gudoomiye cusub cabdikariin axmed xasan ayaa hab gacantaag ah loogu doortay gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soodimaha gudoomiyaha cusub ayaa helay toddobiyo toban cod oo ay siiyeen xubnaha guddiga oo ka kooban siddeed iyo toban qof kuwaasoo dhowaan ay soo meelmariyeen xildhibaanada labada gole sidoo kale saadaq abshir garaad ayaa loo doortay gudoomiye ku-xigeenka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soodimaha intaas kadib gudoomiyaha la doortay ayaa madasha ka hadlay wuxuuna ballan qaaday inuu ka shaqayn doono sidii dalka loo gaarsiin lahaa doorasho qof iyo coda waxaan rabaa inaan si gaara u mahadnaqo musharaxiintii u tartamay guddoonka guddigan madaxa bannaan ee doorashada qaranka iyo soodimaha specially abukaati maxamed cabdiraxmaan iyo walaalkii yuusuf baafo oo runaantii aan waxba ii reebinba khudbadiisa asaa qaadatay marka waa mahadsantiisi gaara walaalayaal waxaan rabaa inaan insha allahu tacaala isdul taagno annaga shaqadeenna waa fududahay waana la yaqaanaa magaciisa waxaa la yidhahdaa guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranka iyo soodimaha insha allahu tacaala suu u sheegay gudoomiye ku-xigeenka waxaan ku shaqayn doonaa qawaaniintiina loo dejiyey waxaan ku shaqayn doonaa xeerka iyo dastuurka kumeel gaarka ee dalka u yaalla annagoo taa kaashananana waxaan ballan qaadaynaa insha allahu tacaala soomaaliya inay ka gudubto doorashadii afar dhibic shan iyo midda dadbaneyd oon wada og tahay wada og tahay meesha ay soomaaliya iyo dhibaatada ay ka jirtaa waxaanu ballan qaadaynaa insha allahu tacala ilaah hadduu noo idmo inaanu gabar walba iyo wiil walba iyo nin walba iyo oday kastaa guriga uu jooga iyo beertiisa iyo xoolihiisa aanu santuuqa codayd u geyno insha allahu tacaala waxaan u sheegaynaa ummadda soomaaliyeed fariin naga ah inay daacad naga tahay inaan madax bannaan nahay inaanan siyaasad iyo xisbi midna aynan alliance la ahayn inaanu doonayno sharciga dalka u dhigan annagoo raacayno inaan dalkan soomaaliya insha allahu tacaala aan gaarsiino dadka soomaaliyeed inay madaxdoodu ayagu ay doortaan insha allahu tacaala waxaan ka rabnaa inaan ugu caawisaan insha allahu tacaala khudbad badan maaha mahadnaq waaye insha allahu tacaala waa ku mahadsantihiin si gaara waxaan ugu mahadnaqaya xibnaha guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranka ee igu siiyey kalsoonida ballaaran inaan u noqdo guddoomiye si gaaran ugu mahadnaqaya insha allahu tacaala hawsheedan wax soo bixi doonaa waana wada shaqayn doonaa boqolkiiba boqol senatarada golaha aqalka sare ah ayaa galay fasax laba bilooda gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane cabdi xaashi cabdulaahi ayaa iclaamiyey xiritaanka kalfadhiga shanaad ee aqalka sare ee baarlamaanka koob iyo tobanaad ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya kaasoo ka bilaaban doona kowda bisha diseembar sanada labakunlabaatanyoafar kuna eg labada bisha februari labakunlabaatanyoshanlabada gole ee baarlamaanka ayaa qorshuhu ahaa in lasoo xiro fadhigooda bishii hore balse madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ka codsaday inay sii shaqeeyaan iyagoo hordhamaystiraya ansixinta guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo soodimaha waxaa noogu dhan warkii habeenay raadiyaha cadaado ad kala socoteen siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahertis anigoo sharmaarka maxamed maxamuud ayaa idinla socodsiinayay saaxiibkii luqmaan axmed ayaa warka inoo farsamaynaya inoona soo saaray intaan warkan warka xiga ku kulmi doona amaana allah
radio cadaado waxaad ka heli kartaa warar iyo barnaamijyo ku-xiise geliya ku xirnow wararka iyo barnaamijyada radio cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahertis